dadweynaha reer garadag iyo madaxdooda iyo salaadiinta aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh inaad noo soo dhowayseen ilaa dhallinyarada ilaa dadkii meeluba nooga hor timaadeen aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa markii ugu horraysa garadag maaha horaanu imid wakhtigii aan ahaa ololaha ku jiray baan halkan imid geedkan hortiisa asaa laygu soo dhoweeyey taageero fara badan baan ku helay dadkan iyo shacbigan ka helay maantana runtii abaal baan u hayaa waxaan leeyahay safar dheer baanu maanta soo gallay kii aanu marayna dalku marayna baanu ku maraynaa waxaanu u jeednaa baayo horta dalku meel walba yaallaa aad iyo aad bay u fara badan yihiin aanu soo oganay inta aanu marin oo dhan meel walbana waxaanu ka ballanqaadayna wixii aanu qaban kara inaanu qabanno halkana sidaas oo kale waxaanu diyaar u nahay in wixii dalku qabsanayo annagana aanu la qabanno wixii waajib naga saarana dowladnimaha inaanu hormuud ka noqonno oo baahiha dalku noo sheegteen waanu noodgaraysanaynaa waanu qaadanaynaa waanu qoranaynaa waxaanu ilaabayna maaha istaafkii waa nala socdaa shaqaalahayga waa nala socdaa wasaaradda dowladdii kale baroo bar baa baraysa waa ujeedaan waxa waanu tixgelinaynaa wax alla waxaanu ka qaban karna waa ka qabanaa insha allahu wax wax ku oolan ayaanu ka qaban doonaa codi codsiyadiinana fudaydsan mayno waanu qiimaha ay leeyihiin qadarinta ay leeyihin horsiinanaa aniguna socdeeda waa ku jiraan waxaanu ka kalsoonahay waddada dheeree la dhisayana dalka isku xidhaysanaa inaad doorka aad leediin ka qaadan doontaan oo door fiican ka qaadan doontaan insha allahu tacaala marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu